mas-uuliyiin ku tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya ku qeybgali munaasabad kooban oo hada galuun ku gooyay saldhigga booliiska degmada xudur oo reedan dayactirow iyo balleerin la kasuubi aadan wardheere taliyaha saldhigga degmada xudur ya sheegay in saldhigga uusan helna reedan dayactirow iyo balleerintan iyo burburkii kureed weynuusan mahadnagay maamulka koonfur galbeed
saldhigga degmada xudur kiishay waliba aan ka mahadnaqaana ilaahay subxaana wa tacaala kan la mahadwalayn ka mahadnaqaana dowladda koonfur galbeed oo un horey madaxweynaha koonfur galbeed akiiga wasiirka amniga koonfur galbeed iyo aan lebi iyo aan ka mahadnaqaana maadadakood marka waliba aydan ka mahadnaqaana maadaama saldhigan siyaad bari dhatan aan la hayna xafiisa oo ka shagayay hoosaska shagayay codsiga dowladda koonfur galbeed olahanin ku jibaabiyeedinin qalbaydanin dhasti oo jawaabtaningudinin dhasti iidan kama hadlagaan gudoomiyaga degmada xudur maxamed macalin axmed iyo usiina xarag jarka ku dawey weynuu sheegay in saldhigun usamarkaasayti injarna markii hore goobo lakashal hirow bilaantay megelka
dhibaato badan yoonayto dundunsunaan badana yoonayto dhaabab lahaay oo ilaahay mahadkiisa anilaka guulaysidii dayactarkiishay geekanan surugna xarag jarkii oo saldhigii la dhasi dhismadiis aniga wasiirkii amniga oo barnaamijkan hataabageliya walbadan ha ka shaqeeyey niilkooga haragjarkiisu maanaa geeg harag jari iyadaanan ka faraasagna wasiir ha dhawaaw adina sigan weeldhat inaad ka guulaysid walku qobata dadka ha qalqaalidi anka dambayntii wasiirka amniga guda koonfur galbeed soomaaliya wasiir xasan cabdulqaadir ya sheegay in dadka reer xudur lunkubaahanye ilaalsadowka saldhigga cusub ee booliiska wali ogtiina saldhigan wali kuma tahay mashaariicdii dhagaxa dhigtay madaxweyne cabdiasiis markii uus xudur inka dambeeyey safarshay roogi mashaariicdii uus dhagaxa dhigiyo kuma tahayti geeka wali ilaahay mahadiis ah in hergelo mashaariicdii madaxweynaha dhagax dhigay qeyb kumid ah in hergelo oo degmadan hudursi official ah geeka longfurya ilaahay mahadiis ah mashaariicdii kalena socod waxaanoo kalena sii kooci doonaan ilaahay idin sheeg waa markiin koreyto saldhigga booliiska degmada xudur uus hela dayactir iyo baleerin burburkii dowladii dhexe ku diba